wacan oo wanaagsan idilkiinba meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba hogaamiyaha garabka siyaasadeed ee xamaas ismaaciil haniya ayaa sida ay daabacday wakaaladda wararka royters telefoonka kagala xaajooday madaxa sirdoonka masar cabaas kamiil iyo ra-iisul wasaaraha qatar maxamed bin cabdiraxmaan altani soo jeedinta cusub ee xabad joojinta ka hirgelaysa kasa warbixin ay soo saareen ururka xamaas ayay khamiistii ku sheegeen in ay wafdi u dirayaan qaahire iyadoo lagaga sii wada xaajoon doono xabad joojintaasi qoraalkan ayaa lagu sheegay in hogaamiyaha garabka siyaasadda ee xamaas ismaaciil haniya uu u caddeeyey madaxda sirdoonka masar in ay dareen wanaagsan ka qabaan daraasad dheeraad ah oo ay ka sameeyaan qorshaha xabad joojinta xamaas ayaa sheegtay inay sabtidii ka heleen israa'iil halka ay ka taagan yihiin xabad joojinta ka hor inta aanay jawaabka bixin wargeeska alkahira ee ku hadla afka dowladda masar ayaa laga soo xigtay ilo heer sare ah oo masar ah oo aan la shaacin inay sheegeen in wafdiga xamaas ay gaadhi doonaan kaahiro labada maalmood ee soo socda dhinaca kale sarkaal sare oo ka tirsan falastiiniyiinta oo ku dhow kooxda wadaxaajoodka wadda ayaa wakaaladda royters u xaqiijiyey in saraakiil ka socota xamaas ay gaadhi doonaan magaalada kaahira israa'iil ayaa sheegtay inay ku duuli doonto rafa oo ay ku sugan yihiin in ka badan hal milyan oo qof oo kasoo qahay qaybaha kale ee qasaab haddaba iyada oo ay tani jirto sidee ayay u muuqataa in xamaas iyo israa'iil gaadhi karaan xabad joojin su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed xasan dable oo ah falanqeeyo degan magaalada leesta ee dalka britain cabdi xaafid israa'iil sheegashada ay sheegaysa inay ku duuli doonto rafac hanjabaadan iyo goodigan ay leedahay mar walbaba waxaan ku duulaynaa rafac ujeedada ay ka leedahay waxaa weeye in ay cadaadiso xamaas si ay usoo siideyso maxaabiista ay israa'iiliyiinta ka haystaan waxay ku kululeynayaan culaysna ku saarayaan kuna cadaadinayaan xamaas in ay soo dabacdo si arinkaasi uu ugu fulo israa'iiliyiinta arrinkan wuxuu imaanayaa xilli gudaha israa'iil hadday noqoto shacabkeeda iyo hadday noqoto mucaaradkaba iyo hadday noqoto qaar kamid ah xukuumadaba xagjirka ah in ay u arkaan in lagu fashilmay dagaalkan ayna tahay hadda in maxaabiista la hayo lasoo daayo marka ma u eka markaa in ay suuragal tahay in hadda xabad joojin ay dhacdo iyada oo xaaladaas ay taagan tahay hadalka ka soo baxay ururka xamaas ayaa intaasi ku daray in wadaxaajoodka ka furmaya qaahiro looga gol leeyahay in lagu hanto heshiis lagu gaadho rabitaanka dadkooda laguna soo afjaro sida ay hadalka u dhigeen gardarrada intee ayay haddaba leeg tahay rajada laga qabi karo in xamaas iyo israa'iil gaadhaan xabad joojin rasmi ah waa kan mar kale maxamed xasan dable cabdi xaafid rajada aad bay u liidataa maxaa yeeley labada dhinac ee ishayo ee xamaas iyo israa'iil aad bay u kala fog yihiin israa'iil waxay doonaysaa in ay xamaas marka hore sii dayso maxaabiista ay ka haysato markaas ay markaa uun xabad joojin sameyn karaan falastiiniyiintuna waxay ku doodayaan ay leeyihiin marka koowaad waa in nala siiyaa oo qolyaha dhexdhexaadayaasha ay siiyaan damaanaqaad ah in xabad joojintu ay noqonayso mid waarto oo ayna noqon mid mudaysan sidii kuwii horeyba ay u galeen ee haddana burburay tan kale waxay doonayaan in ciidamada israa'iil ay dhammaanba ka baxaan gebi ahaanba dhulka falastiiniyiinta labadaas shardi oo ay ku adag tahay israa'iiliyiintu inay laqaan marka uma eka wakhtigan hadda dhow in xabad joojin la gaaray bayaan kale oo ay xamaas soo saartay khamiistii ayaa lagu sheegay in ismaaciil haniy iyo ra-iisul wasaaraha qatar maxamed bin cabdiraxmaan altani ay ku heshiiyeen in la sii wado wadaxaajoodka socda si loo heshiiyo iyadoo loo marayo dhexdhexaadinta qatar iyo masar masar ayaa iyaduna dhowaan dib u cusboonaysiisay dadaalkeeda ay ku riixayso wadaxaajoodyadii hakadka galay ee u dhexeeyey israa'iil iyo xamaas si ay uga heshiiyaan xabad joojin laga sameeyo kasa intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii amuuraha islaamka anigoo ah cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay taniyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaas iyo jimco wanaagsan